senatar muuse suudi oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa isaga oo ka hadlaya kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen xisbiga madaxweynaha dowladda federaalka ee u b d ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday madaxda mucaaradka muuse ayaa tilmaamay in siyaasiyiinta mucaaradka ay yihiin kuwa duminaya dowladda federaalka sidaas daraaddeedna aan waxba lagala tashanin arrimaha siyaasadda
labada baarlamaan xildhibaanadoo dhan oo iyagoon kale hirin gacanta u taagan maalintaas wixii ka dambeeyey qoftii iska neefsatay idaa iska neefsatay lama qaban karo hayee mataqaanaa intee lagu qabahaa inti la qaban karaa la qabahaa laakiin qoftii wax iimaankeeda uu gaaban yahay iska dabuuraag wax ku rabto doorasho lama qaban karo intee lagu qabahaa hayee mataqaanaa saa loo qabahaa waxaasay ka dabooreegay waxaas waa dhammaadeen wardigu cadowgaad bateeyaa kula tashaa qofta waxay la tashataa qof taladeed u anfacayso laakiin adoo taladi dumihaayo oo qoftiiba ridaayo lagula tashaa maaha qof kula tashee ma leh waxa uu intaa ku daray in la qaban doono doorasho qof iyo cod ah mucaaradkuna aysan lahayn awood ay ku horjoogsadaan tallaabadaas hadalkan ka soo yeeray muuse suudi ayaa imaanaya saaca xili ay irka isku shareertay khilaafka dhanka doorashooyinka gaar ahaan waxa ay ugu yeeraan doorasho qof iyo cod ah taas oo xisbiga uu ka socdo xasan sheekh maxamuud uu doonayo in uu hirgeliyo mucaaradkana ay ka soo horjee deen waxayna u sababeynayeen in dalka aysan jirin meel amni ah oo laga qaban karo doorasho sida ay hadalka u dhigeen